asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowo xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha labadii xalqadood ee u dambeeyey waxaan kaga soo hadlay dareemada culus iyo sida loo maareeyo amaba saamaynta ay ku leeyihiin nolol maalmeedkeenna waxqabadkeenna maalinlaha ahi waxa uu toos ula xidhiidhaa qofku dareen ahaan iyo maskax ahaan wuxuu sida uu dareemayo dad badan baa waxa ay aad uga cawdaan in productivitygoodii amaba waxqabadkoodii aanu ahayn siduu awal ahaan jiray taasna badanka waxaa lala xidhiidhiyaa in wakhtigii sidii hore aanu ahayn oo laga yaabaa qofku intii uu berigii hore ku qaban jiray wakhti kooban ay iminka saacado badan amaba wakhti badan uu gelinayo si uu hawsha u dhammeeyo badanka markaynu ka fikirayno um, howlaha inoo yaala ee maalinlaha ah waxaynu aad loo isticmaalaa dadku inay liis qortaan inta hawl ee ah inuu qofkaasi qabto liiskaas wuxuu ka koobnaan karaa saddex howlood amaba wax ka badan marka waxaa laga yaabaa hawl kaste oo qofka ay tahay inuu qabto maalinkaas inuu isagu isleeyahay waxaa laga yaabaa xadid wakhti uu maskaxda ku hayo inuu qaban karo laakiin waxaa laga yaabaa hawshaas isagoo wada inay wax kale ka soo dhex galaan amaba hawl kale ka soo dhex gasho oo hawshii intii ay ugu talagalay in ka badan ay ku qaadato marka waxa laga yaaba qofkii toddobada wax rabay amaba liiskiisa toddobada ma garanaysayay howlood ugu qornaayeen inuu maalinkaas saddex howlood oo keliya uu qabto den markuu dib u eego liiskiisa inuu arko in aanu maanta productivitygiisii fiicnayn den taasi markay dhacdo qofkii dareen ahaan foodka ah productivitygaagu maanta may fiicnayn oo howlihii ay ahayd inaad qabatid maad qaban dareen ahaan waxay generate garaynaysaa amaba soo if saaraysaa dareen culus baa ka soo baxaya foodka aan fiicnayn ee ah inuu qofkii yidhaahdo maanta wixii aad doonaysay waxba maad qaban amaba wakhti baad lumisay oo kale oo qofkii isagu naftiisii amaba arrinkan uu ku jiro uu si negative uu u turjunto productivityga sideedaba marka laga hadlayo weliba dadka khubarada ah u ah dhinaca habitiska iyo dabeecadaha iyo sida loo joogteeyo ee productivity fiican lagu helo waxaa muhiima inaad ogaatid in productivitygaagu ayna isku eekaanayn wiigga gudihiisa so toddobada cishaa wiigu ka kooban yahay macquul way tahay laakiin waxa badanka ay u badan tahay in productivitygaagu ayna isku mid noqon toddobada cisha wiiga lagu jiro waxaa laga yaabaa maalmaha qaar productivitygaagu in uu aad u sarreeyo weliba taasoo micnaheedu tahay inaad howlo badan qaban kartid wakhti kooban maalmaha qaarna waxaa laga yaabaa in productivitygaagu aanu sidii hore ahayn oo wakhti aad u badan dhowr howl oo keliya howlood aad aad ku qabatid marka taas micnaheedu waa maxay waayo waxayn arkaynaa in wakhti isku mida aynu haysanay labada cishee kala duwan wakhtigu ismuu bedelin laakiin waxaa isbedelayaa waxa weeyaan xaaladda amaba stateka uu qofku ku sugan yahay sow dareen ahaan qofkaasi siduu yahay maalinkaas muxuu dareemayaa maalinka aad dareemada culus dareemaysid amaba dareemada loo yaqaano negative emotionska aad dareemaysid waxaa laga yaabaa taasi inay toos u saamayso waxqabadkaagii waayo maalinkii hore waxaynu ka soo hadalnay in dareemada culus ay saamayn ku yeeshaan energy levelka amaba qofka tamartiisa inay saamayn ku yeeshaan marka haddii adigoo dareenkaa culus dareemaya enerjigaagiina hoos u dhacsan yahay maalinkaas aad isku daydid amaba aad naftaada ka rajaynaysid inaad qabatid amaba uga soo baxdid howlaha sidii maalinkii hore ee energy levelkaaga uu fiicnaa taa micnaheedu waxa weeyaan adiga ayuunbaa yacni culays naftaada amaba dareemo culus oo kale oo badan naftaada ku keenaya waxaan rabaa inaad productivityga markay noqoto aad uga fikirtid amaba aad dibba u eegtidba wiigii dhoweytooleyna soo dhaafay maalmahaagu siday u kala duwanaayeen waxaa laga yaabaa haddaad tahay qof liiska uu qoranayo ee maalin kasta hawsha u taalla inaad dib u eegi kartid buugga amaba notebookga aad ku qoratay ood eegi kartid imise howlood baan isku dayey inaan sabtidii iyo axaddii sameeyo maalintee baan ugu howlaha badan howlaha ugu badan aan qabtay wakhti kooban taa marka laga yimaado sidoo kale qofka waxaa jirta in arrimo kale oo noloshiisa ahi ay isbeddelo ku yimaado amaba xaaladaha qaar uu la soo kulmaan waxaa laga yaabaa in adigiyo howlahaasoo dhan qortay oo isla maanta sidaa u samee in arrin degdegii kugu soo baxo oo taas uu wax ka bedelo waxqabadkaagii laakiin haddii maalinka marka ugu dambaysa eed productivitygaaga eegayso maalinka amaba aad qiyaasaysid oo aad yacni risalkii eegaysid aad istidhaahdid maanta wax fiican maad samayn amaba productivitygaagu may fiicnayn oo naftaadii dhinaca canaanta iyo si negativeliya aad ula hadashid taasi waxay saamaynaysaa uun maalinkaaga kale productivitygiisa waayo productivityga maalinka kale wuxuu ku xidhan yahay kolba qanaacada aad ka heshid amaba intaad ku kalsoon tahay hawshaad maanta qabatay tan micnaheedu maaha in maalin kastoo xaaladuu yar adag yihiin aad dib u fadhiisatid oo tidhaahdid waxba ma qabanayo taasi ma noqon karto excuse aad u isticmaali kartid si aanad ma garanaysaayo howlaha qaar u qaban amaba aad u aragtid inay tahay just because xaalad waxaan ku jiraa dareen ahaan culus inaanu waxba qabsan karin qofku awoodda uu wax ku qabsanayo uu leeyahay ee laakiin awooddaasunba iskala bedelaysa marka waxaa muhiima inaad fahantid in aad productivitygaagu siduu u fiicnaado in aanad u arag productivityga iyo waxqabadkaagu inay yihiinuun wax adiga kugu xidhan waxay tahay inaad adigu samayso laakiin waa inaad u aragtid inay tahay wax saamayn ay ku leedahay isbeddelka ku imaada eh, nolol maalmeedkaaga sidaasi lamida mashaacirta iyo emotionskaaga iyo waxyaabaha gudahaaga ka dhex guuxayaana inay toos u saameeyaan eh, productivitygaaga waxqabadkaa sidaasi lamida waxaan rabaa inaad naftaada weydiisid maanta haddii howlihii aad qabat a- aad qoratay aad aad rabtay inaad a- inaad ka gungaadho aad qaar badan aanad samayn sideed dareen ahaan amaba maskaxdaada waa maxay waxyaabaha kusoo dhaca ma waxa tahay qofka markiiba naftiisa canaanta oo u arka waxaan inay tahay wax uu isagu dayacay amaba dayacaad dhinaciisa ka timid mise waxaad tahay qof naftiisa intuu la fadhiisto eega waxyaabaha ku kalifay in productivitygiisa ama waxqabadkiisaasi hoos u dhaco haddaad tahay qof markay wax qaldamaanba canaan isagu naftiisa canaanta oo isagu naftiisa yacni hadalla xunxun oo culculus amaba aan fiicnayn ku idhaahda habdhaqanka noocaasa waxaa loo yaqaanaa copy mechanisms basically waxa weeyaanuun habdhaqan aad baratay weliba xilli aad yarayd amaba aad ka dhaxashay environmentka aad aad ku noolayd amaba aad ku soo kortay iyo dadka aad la soo kortay oo ah in markay wax qaldamaan ay tahay wax xaggaaga ka yimid ee aanay ahayn wax eh, ma garanaysayey eh, circumstanceska amaba xaaladaha kale kugu hareeraysani ay keeni karaan markaa taasi qofka waxyaabaha kalsoonidiisa aad hoos ugu dhiga waa waxyaabaha ku sababa qofka in uuna naftiisa ku kalsoonaan karin amaba aamini karinba marka waxaad tahay qof noocaasoo kalea haddaad amaba sifooyinka noocaasoo kalea haddaad aad ku sifowdid waxaad tahay qof isagu marka horeba isagii isla hadhaya waayo mar kastoo wax qaldamaan haddii eh, ma garanaysaayo ficilka ugu horreeyaad samaynaysaa ay tahay waxaan adigaa sameeyey amaba ogaanbad waxaan u samaysay amaba ma tihid qof waxaan ka soo bixi kara amaba skillski iyo xirfadihii loogu talagalay ayaanad haynin oo markiiba isagu ma garanaysaaye canaan ahaan naftiisa canaananaya copy mechanismka amaba habdhaqankaas ayaa sabab u ah in productivitygaaga amaba ma garanaysaay waxqabadkaaga maalinlaha ahi inuuna fiicnaan waayo markanaad hawsha samaynaysid haddaad tahay qof si- sifooyinka amaba calaamadaha leh ayaad marka horeba isku dayeysaa wax kasta inaad qabatid ood boqolkiiba boqol ka dhigtid waayo ma doonaysid dareen ahaan hadhow inaad taa dareentid waayo bili aadan baa tahay qalad aduu dhici karaa howlihii qaar sidoodiibaad uga soo bixi kari waayeysaa markaa taas seerkalka amaba saykalkaas ayay badanku dadku dadku ku dhex jiraan ah in maanta hawli kuu qabsoomi weyday naftaadii aad canaanatay oo yacni een, ma garanaysaa hadalla xunxun aad ku tidhi taasi dareen ahaan ay hoos kuu dhigtay amaba energy levelkaagii hoos u dhigtay maalinkii labaad ay saamaysay haddana productivitygaagii iyo waxqabadkii aanu fiicnayn hadaladii xunxumaa aad isku tidhso qofku cyclekaasunbuu ku jiraya laakiin qofku hadduu ogaado marka hore iyo hadduu isagu intuu naftiisa la fadhiisto idhaahdo ma waxaan ahay qofka fowkas gareeya waxyaabaha aan u shaqayn ama markuu waxyaabaha qaar howlaha qaar qaban kari waayo isagu naftiisa canaan ku bilaabaanahay mise waxaan leeyahay hab fikir ee fayow oo ah in aan intaa naftayda la fadhiisto inaan si daacada u weydiiyo hawshan ii qabsoomi weyday amaba howlahaanaan doonayay sidii aan rabay u dhici waayey maxaa keenay intee baa dhinacayga ka timid intee baa ka timid dhinac waxyaabaha kale ee aanan kontarooli karin ee hareerahaya ka dhacaya waayo wax kaste maaha wax adiga kaa imanaya waxaa jirta maadaamaynu nahay dad ah, faamiliyele maadaamaynu nahay dad eh, intaasoo xidhiidh oo kala duwan ku jira saamayn kale amaba waxyaabo kale ayaa ina saamayn kara marka taasaa ah muhiim so dariiqada healthiga ah amaba dariiqada fayow ee ah qofku inuu naftiisa ula dhaqmo oo uu yacni dhinaca waxqabadkiisa amaba nolosha dhinacay doonto ha noqoto markay wax u hagaagi waayaan inuuna ka dhigin ficilka ugu horeeya amaba ay ma garanaysaaye reactionkiisa iyo falcelintiisa inuuna ka dhigin inuu isagu farta isku fiiqo oo uu isagu iscanaanto qaab ka fiican oo ka ka healthy garaysan oo amaba ka fayow ayaa jirta oo qofku uu uu samayn karo oo ah tan aynu ka soo hadalnay productivityga iyo waxqabadka waxyaabaha qaar saameeya ee nolol maalmeedkeenna ka mid a waxa weeyaan lifestylekeenna qaabka uu qofku u nool yahay aan qofku hadduu yahay qof aan habeenkii hurdo fiican seexan amaba hurdo ku filan seexan tan taasi waxay toos u saamaynaysaa qofka energy levelkiisii iyo awooddiisii maalinka uu howlaha ku qabsan lahaa hadduu yahay qofku qof ku dhex jira relationships amaba xidhiidho aan fayoobayn oo culays badan uu kala kulmo taa lafteedu waa mid mar kasta enerjigaaga hoos u dhigi karta qofka enerjigiisa iyo tamartiisu markii hoos u dhacdana waxaynu ognahay inay toos u saamayso waxqabadkiisa maalinlaha ah mararka qaar waxaa dhacdaa inuu qofku daal dareemo uun dad badan baa waxaa jira oo ka cawda daal badan oo ay dareemayaan laakiin ayna garanayn waxa saameeyey waayo waxaa laga yaabaa qofkaasi hurdo fiican habeenkii wuu seexdaa oo siddeed saacadood toddoba saacadood buu seexdaa cunno fiican wuu cunaa biyo fiican wuu cabaa oo naftiisa waa qof taykeer garaya laakiin stil wuxuu arkaa daal badan inuu ku jiro qof dareen ahaan amaba maskax ahaan daalkaa badan dareemaya waxaan kugula talin lahaa inaad isku daydo inaad dakhtar tagtid waayo waxaad dhici karta in fiitamiinada jidhka amaba macdanta jidhka u baahan tahay ay qaar ka maqan yihiin jidhkaaga taasina markaa ay saamaynayso awooddaada amaba qaabka uu jidhkaagu amaba caafimaadka jidhkaaga sidaynu hore usoo sheegnayna caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jidhku way isla xidhiidhaan qofka haddii warwar haysto jidh ahaan waad dareemi kartaa culayskaas jidhkiisu markuu xanuun dareemayo amaba wax ka dhiman yihiinna qofkii maskax ahaan uu dareemaya marka qof haddaad tahay daal badan tabcaan badan dareema amaba ma garanaysaay hurdadiisu ayna fiicnayn oo kale tusaale ahaan isagoo xilli hore macal seexanaya oo nidaamka hurdadiisu ayna xumayn waxaan kugula talin lahaa in aad aad adigu dhakhtar tagtid ood isbaadhid ood eegtid weliba fitaminskaaga haddii xanuuno kale amaba simtoms kalena kuu dheer yihiin dan waxaa fiican qofku inuu uu eego jidh ahaan waxyaabaha ka dhiman oo uu dhakhtar la tashado waxaa laga yaabaa fitamiinadaas haddii qofka la siiyo oo loo bilaabo in uu awooddiisu ay fiicnaato in waxyaabihii badnaa amaba daalkii badnaa ee uu dareemi jiray ee noloshiisa qaybaha kala duwan ee noloshiisa saamayn jiray in ay meeshii ka baxdo marka mar kaste oo aan idinkula talinayo in aad caafimaadka maskaxdiinna aad daryeeshaan amaba ma garanaysaaye si maalinla aad ula timaadid practiceska kaa caawinaya daryeelka naftaada sidaasi lamida waxaad ogaataa in caafimaadka jidhkaagana ay tahay inaad ka warhaysid maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan ku soo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd habfikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebooka iyo instagram-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum